إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah aqoon-yahano ayaa waxay ka hadleen cudurka halista ah ee korona kaas oo caalamka kusii faafaya dad badanna u dhinteen kuwo kalena isbitaalada ay la jiifaan maamulka puntland ayaa kadeed ku haya bulshada uu maamulo asigoo ka cabsanaya xarakada shabaabulmujaahidiin iyo cudurka korona wasiirka amniga ee dowladda federaalka ah ayaa waxaa soo wajahay qalqal ka gadaal markii qoyska sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ah oo ilaalada hoteelkiisu ay dileen eedaymo arrintaasi la xiriira u soo jeediyeen maamulka magaalada hargeysa ayaa joorfal amase dulmi waxa uu kula kacay dad masaakiin ah oo ku dhaqan hargeysa kuwaas oo laga dumiyey xarumihii ganacsiga ee ay lahaayeen iyada oo koronafirus lagu marmarsiyoonayo waxaa sii kordhaya dadka u dhimanaya cudurka koronafirus intaba qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة aqoon-yahana soomaaliyeed ayaa waxay ka hadleen cudurka corona ee caalamka kusii faafaya kaas oo dad badan ay sababtiisa u dhinteen kuwo kalena ay isbitaalada la jiifaan maxamed cali aadan ayaa warkan inoo haya aqoon-yahanadan oo ku kala nool waddamada maraykanka iyo ingiriiska midkoodna uuba ku dhacay xanuunka korona ayaa ka warramay saameynta uu cudurkan ku yeeshay dalalkaasi ugu horreyn aqoon-yahan abu ibraahiim ayaa waxa uu ka warramay cudurka iyo sida uu u saameeyey dalka ingiriiska ingiriisku oo anugu hadda aan joogo isagu intaan cudurkanba imaan waxyaaba waxaa jira ku bilowday oo dhibaatooyin dabaylo iyo roobab baa bil dhan nagu socday oo runtii wax badan burburiyey dhaqaalo fara badan dhulka la galay taana waxaa ka horreysay waa kuwii yurub baan ka baxaynaa yurubtuna ay maaragtay aada u cadaadiyeen waxaa ku dhacay yacni runtii shirkadihii iyo dadkii maalgashiga u joogay boqolkiiba konton wax ku dhow baa ka tegey shirkadihii waaweynaa oo dhan waa la xiray way ka baxeen ama dadkii wax yaqaanay sida dhakhaatiirta iyo maxaan ku idhaahday dadkii xirfadaha u saaxiibka ahaa qof walba hortiisa u dhaqaaqo iyagoo dhibtaa qaba baa haddana dabayle iyo roob lagu salladay haddana koronaha u yimid marka waxaan dhihi karnaa way uga jilicsan yihiin yurubta kale laakiin waa niman shayaadiin ah oo adduunka soo boobi jiray godad waaweyn bay buuxsadeen dahabkii iyo dhaamantay caalamka kasoo xadeen baa u buuxa usan malayn mahayo inuu wax badan sii joogayo oo mathalan waxyaabahaan dareemaya waxaa kamid ah dhibka waa loo kala jilicsan yahay wuxuu hadda ku horumaray sidii loo kala tabar liitay shirkadihii yaryarka ahaa iyo dadkii ayagu self employer ahaay oo iyagu shaqaysan jiray dadkaasu aad bay u cabaadayaan ama ziiray taagan yihiin maraykanka ayaa safka hore uga jira waddamada uu sida baan u saameeyey xanuunka korona sida uu sheegaya aqoon-yahan cabdulaahi maxamed maraykanka corona virus waxay ku haysaa fara kulul dadka uu ku dhacayna laba boqoloo kun bay cagacagaynayaan saameynta kale ee dalka gudihiisa iyo dabadiisa uu ku yeeshana hadde waa mid la wada ogay oo laga dharagsan yahay wadanka maraykanka wuxuu ka kooban yahay konton gobol gobol ka mida oo maanta shaqa ka jirtaa ma jiro gobol ka mida oo maanta shaqa ka jirtaa ma jiro ayroboora hadday tahay hadday tahay ayu ganacsi kasta waxaa ka furan laba meelood gaasteshinka shidaalka meesha laga shubto oo kaalmaha shidaalka iyo waxaa furan iyo meelaha cunada laga iibsado meel kale oo furan ma jirto aya xafiis dowladeed hadduu yahay federaal iyo hadduu yahay state mataqaana office midna ma furna mid aduu isku soo duuduub maba furnaba kontonka statena way ka samanyihiin horta xaggaasna waxa weye waa midda labaadoo ee halkaasaa taasna maraysa xanuunka korona ayaa la sheegayaa inay adag tahay in laga hortago maxaa yeelay wuxuu ku dhacay ciidan badda gunteeda ku jiray oo maraykanka ah sida uu sheegaya aqoon-yahan abu ibraahiim maraykanku hadda waxyaabaha ugu dambeeyey riboorkooda waxaa ka mid ahaa maraakiib waaweyn oo dadka islaamka ay ku caburinayeen oo adduunka ku boobahayeen oo badaha dhex yaal oo diyaarado kala saaran yihiin iyo maraakiib kala saarantoo aada u xajmi weyn oan looba soo dhowaan karin kilomitiro haddana bad dhexeeda buu gaaladii saareed ku dhacay waaya markabka garanay oo kan biyuhuba sabaynaya korkooda waxaa la dhihi karaa dabayshii baa timid biyaha salkooda gujiskii ku jiray gujisyadii kuwa biyo hoosta ku jira bay leeyihiin boqolaal askari buu ku dhacay oo gujiska marba kusii jiray biyuhu kusii jiraa markabka kusii jira hawe male qof taabanaya male faraxal iyo waxaas warki marka waxaad ogaanaysaan inayn ahayn arinta tani arin dabayl wado arin faraxal looga hortegi karo arin maxaan ku iraha sanduub looga hortegi karo laakiin waa asbaabta kamid taha asbaabta hala qaato ma diideyno laakiin gujiska markabka badda salkeeda ku jira ninka kusii jira bahalka ku dhacay waxa weeyaan waxa weeye caalamka oo dhan baa darsigaanu qaatay hadduu biyo ku jiro hoostood hadduu korka saaran yahay cudurka korona wuxuu la degay dhaqaalaha dalka maraykanka waxaana sharaxaad ka bixinaya cabdulaahi maxamed dhaqaalaha siduu u saameeyey iyo dadka ee sida u asiibay xanuunkan walaal waa si aan wax bini aadan oo ka hadli karaa jirin ee dowladaha maadaama uu wadanku federaal yahay amarka madaxweynaha ayay horta wax ku wadaan laakiin haddana waxaa jira amaro u gooniya oo ayaga dee state walba gooni uu leeyahay waxaa hadda laleeyahay meelihii waaweynaa oo confession centerka la oran jiray ama muctamarada gaalada lagu qaban jiray ama ganacsiyadaha lagaga hadlo ama howlo kale iyo adduunka kale si loo dhibaatayn lahaa lagaga hadlo waxaa maanta loo wada bedelay aktharkooda waxaa loo bedelay isbitaallo meelihii konfeshinada waaweyn xilliga weliba samarkaayo march ilaa iyo lagu geeyo bisha octoobar layihahdo maraykanku wuxuu ahaan jiray wadanka ugu konfeshi badan show caalamka waxaa imaan jiray millions and millions and thousands ayaa imaan jiray odada oo ka kala imaanaya daafaha caalamka daafaha caalamka oo dhan ka kala imaanaya marka taasna dadkii imaanayay waad garan kartaa thousands and thousandska imaan jiray maantay qof waaxida oo imaanaya ma jiro dhammaan wadamada yurub waad la socotaan waa la xiray bisha abril ayaa ay ku astaysnayd in la furo diyaaradihii reer yurub laakiin xaaladdu siday u muuqato waa la durjiyey xanibaadii saarnayd waxaa la yidhi hadda waxaa la fiirin doonaa bisha shanaad kowdeeda marka taas walaale dhaqaalihiina saasuu u degay dhaqaalihii meel adag buu marayaa soomaalida ku dhaqan yurubta iyo maraykanka ayuu aad u saameeyey xanuunka korona dadka uu ku dhacayna waxaa ka mid ah aqoonyahan abu ibraahim sagaal qof baan ahayn toddobaan ku xanuunsanay toddoba qof toddobadanada wax shakiyu nagama gelin xanuunkana ayaa inuu yahay wax uun iska uun duruufuhu xilligan oo kale markii waqtigu hawadu isbedelayso hargab caynkiina loo qaban jiray waxaa dheer uun keliya oo idaacadahan ka maqlaynay cudurkaanu calaamad uu leeyahay xoogaa dadka waxyaabihii uu caraftii iyo ka tegaysa ama dhadhankoo uu waayayo yacni maalmaha qaarkood waan yar dareennay sidoo kaleeto lafa xanuun iyo dhaxandhaxan iyo laakiin qandhadan daran oo laleeyahay dadkii way kaga gerinaysa ama waa u dhimanayaa ilahay waa naga badbaadiyey toddobadan dhadii qof sagaal qof baan toddobaa yar xanuunsanay hadda alxamdulilah waxaa la dhihi karaa kuwii ugu dambeeyaa aanu nahay hadda in bukaan socod kasii baxaynaa wax dhibahuna nama gaarin bal waxaan ku kalsoonaa wixii dhacay ilaahay inuu naga ajar siinayo xaalad geeri ana ma anaan gaarin xanuun aanu la wacno imbalaas ma anaan gaarin cisbitaalkooda iyo meelaha joogaana iyagaaba xanuunka qaybinaya ma anaan aadin runtiina anagu runtii meesha aan joogno waan ku nasanayba balaayadii iyo shayaadiintii iyo musiibadii afar iyo labaantaas dhagahanaga iyo indhahanaga iyo qalbiganaga dilaacisay baa ilaahay naga xareeyey car macasi samee bay taagan tahay car sigaarkii baan la cabi karin shishadii baan la cabayn khamri baan la cabayn dhilaan banaan taagnayn tuug baan taagnayn khalaas guryahooda waxay ku samaynayan ilahay baa la xisaabtamaya ugu dambayntii cabdulaahi maxamed ayaa sheegay in haddii uu sii socdo xanuunka uu dhibaato badan dhaxal siin karo dadka reer yurub iyo maraykanka walaale xanuunkan haddii uu sii socdo aada iyo aada baa khatar badani u jirtaa xanuunkan walaale xanuun khatara weeye maantayto maraykanku waxay ku dhawaaqeen in lagu kordhiyey xanibaadii saarnayd gobolada hal bil sin hadday tamar soo sheegay ilaa bisha shanaad kowdeeda laakiin waa tijaabo wax rasmiya ma jiraan ilaa hadda wax garantiyo ah oo ay dadka u sheegeen dowladdu hadday gobol tahay iyo hadday federaal tahay ma jirto sidaa la adligeed garantiyo maba lahayaba yacni wax xaqiiqo ku dhisan oo aynu maanta odhanayno xilligaasaa bandowga la qaadayaa ma jiro haddaan usoo noqdo su-aashaadii walaalla ahayd cabdifitaaxow horta way muuqataa waxa hadda ka dhacaya maalin walba kun qof baa dhimanaysa kun iyo shan boqol baa dhimanaysa shan boqol baa dhimanaysa hadduu sii socdana waxay ila tahay kolle dee ilaahay baa caalimul qeyb oo ka warqaba waxyaabaha qarsoon laakiin anugu ra'yigaiyo gaabaan waxaan is leeyahay waa dabargo-ii reer galbeedka iyo dabcan inta ku dhex nool sababtoo ah haddii dee ama lays cuno ama wadanku mataqaanaa sidaa ku dhammaado haddii wixii joogana way ku dhammaanayaan xanuunka koronafirus ayaa waxaa saacad walba dad ugu dhinta caalamka dhanka yurub waxaa ugu horreeya oo aad loogu dhimanayaa talyaaniga isbayn faransa iyo kuwo kale halka maraykanka ay aad u sii badanayaan dadka la ildaran maamulka puntland oo ka cabsanaya xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo cudurka corona ayaa kadeed waxa uu ku hayaa bulshada uu maamulo magaalooyinka waaweyn ee maamulkaasi uu ka arrimayo oo ay ka mid yihiin garowe iyo boosaaso iyo gaalkacyo qayb ka mid ah waxaa dhowaan lagu soo rogay bandow habeenkii soconaya sidoo kalena bulshada waxaa lagu amray inaanay maalintii isu imaanin bandowga habeenkii ah ayaa waxa uu la xiriiraa cabsi laga qabo in xarakada shabaabul mujaahidiin xubnaha maamulka ay beegsato amase soo weerarto halka kulanka maalintii ee la mamnuucayna uu la xiriiro cudurka corona shisheeyaha kala duwan gaar ahaan reer galbeed ayaa waxay soo rogeen awaamiir la xiriirta in dadku ay kala fogaadaan maamulada soomaaliya ka jira ee shisheeyaha la shaqeeyana waxay isku dayayaan in awaamiirtaasi ay dhaqangeliyaan maamulka puntland ayaa si adag ugu hanjabay dadka shacabka ah waxaa la joojiyey basaska ka dhex shaqayn jiray magaalooyinka puntland oo dhan sidaa daraaddeed waxaanu faraynaa magaalooyinka gobolka bari ee waaweyn ee basasku ka dhex shaqeeyaan gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee boosaaso in la joojiyey basaska ka dhex shaqayn jiray kowda abril ayna ku talagalaan xilligaas laga bilaabo ilaa shan iyo tobanka abril bas ka dhex shaqayn kara magaalada dhexdeeda ma jiro taasoo la diidan yahay dadka faraha badan ee baska dhexdiisa isugu tegaya si aan dhibaato halkaa uga iman sidaa daraaddeed waxaan ku adkaynaynaa dadka basaska ka shaqaysta ama ku shaqaysta in la joojiyey basaskii ka dhex shaqayn jiray magaalooyinka waaweyn oo dhan laga bilaabo kowda abril lixda maqribnimo maalinnimadaa laga bilaabo waxaa lagu soo rogay magaalooyinka waaweyn bandow bilaaban doona lixda maqribnimo bacdalmaqrib ilaa iyo shanta subaxnimo bandowgaas waxa weeye gaadiid wax gaadiida inaysan magaalooyinka dhex mari karin waxa weeye wax isu socda oo dadweynaha inaan dadweynuhu socon karin nin walba adeegiisa iyo shaqadiisa uu dhammaystirto gurigiisa ku ekaado maqrib haddii la gaaro arrintaas waxay socon doontaa shan iyo toban casho abril dadka shacabka waxaan lena walaalayaal awaamirta waxaa la siiyey ummadda puntland oo dhan ku nool xuduudaha iyo meel walba ku nool iyo gobollada iyo degmooyinka awaamirta isku si baa laynoo siiyey inaad qaadataan baa la rabaa inaad fulisaan baa la rabaa fadhiyada iyo meelaha la tegayo iyadoo laga baqayo coronavirus iyo amniga puntland oo la raba in la sugo haddii ilaah idmo labada arrimood baa arrintu iskugu jidhaa arrintaa howlgalka la gelayo ciidamadu ay gelayaan ciddii ka hor timaada looma joojin doono ayagaa sabab u noqon doonta haddii wax ku soo gaaraan oo ciidanku shaqooyinka uu qabanayo qofkii ka hor yimaado wax ku soo gaaraan hadhowna lama weydiin doono ciidamada lama weydiin doono waa awaamir guud oo puntland weeye maamulka puntland iyo shacabku isku aragti ma ahan waxaana dadku ay aaminsan yihiin inay yihiin muslimiin islamarkaasina cudurkan uu yahay ciqaab gaalada iyo wixii la mid ah loo soo dejiyey waxayna sheegayaan inay diyaar u yihiin iyagu inay howlahooda wataan waxaan maqlayay inaan leeyahay bi'eladii ha la joojiyo waxa weye dadku isbi'eladii raacino oo ma garanaysaa koronafirus waddanka koronafirus anugu maba aaminsani oo wax jira inuu yahayna hataa ma aaminsani ma garata waxa weeye anugu shaqadayadii ma wadannaa wax hadday koronafirus qabo oonu aragnayna ma jiro wax la soo qabtay oo laleeyahay qofka hebela korona wuu qabaaya la leeyahayna ma arag koronafirus waxaan ka aaminsanahay horta waa cadho ilaahay ilaahay wuxuu ugu talagalay dadkan muslimiinta necab ee kiristanka sheegta anigu muslim baana haddii ciidku soo dumayo alxamdulilah baan dhahaya ciidamo ka tirsan kuwa puntland ayaa habeenkii waxay gaaf wareegayaan magaalooyinka iyagoo ciddii ay arkaan dhibaato xoog loo geysanayaa wasiirka amniga dowladda federaalka ah maxamed abuukar islaaw ayaa waxa uu wajahayaa qalqal ka gadaal markii qoyska sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ah oo ilaalada hoteelka wasiirku ay dileen ay eedeymo kulul oo arrintaasi la xiriira u jeediyeen qoyska ayaa magaalada muqdisho waxay ka sheegeen in wasiirku uu baabi'iyey cadaymihii muujinayay dilka loo geystay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka gaar ahaana ahaa taliyaha ciidamada loogu yeero gorgor taliyihii ciidamada gorgor maxaaday saleymaal abiikar iyo askari la socda ayaa bartamaha laamiga xabad lagula jaxa iyadoo duhura laguma kamino habiinmad uma socon luuqama soo bixin gaari ay wateen baa layidhi xagga naga soo dhiga idinkoo lugaynaa noo imaada hadday gaarigii dhegteenna labadii dhibqo xabadaa lagu jeexay markaan ka wada hadalnay geeridaas waxaa la yidhi wasiirka amnigo abuukar islaam ducaale wuxuu yidhi aniga halayduug anaa ka jawaabaye ilaa haddeer ma hayna wax cadaalad la geeyey waxaan rabnaa inaan cadaalad helno wax ka bacdiya cadaaladna unaan helin kenyanana caraafe unuu si dhaqsiya cadaalad ku helno kow in mugdi badan ku jiro dilka sargaalka iyo askariga la socday labo in dowladda soomaaliya iska saarin mas-uuliyaddii ka saarneed dilka loo geystay sargaalka iyo askariga qaranka soomaaliyeed taasoo sii kordhinaysa mugdiga saddex in wasiirka amniga oo ilaaladiisa gaarka dishay hubkiisana lagu dilay lahaana mas-uuliyadda lagu aasay ballanqaadna ballanqaadana in cadaaladda la hor geynayo ciddii ka dambaysay ka gaabiyey mas-uuliyaddii ka saarneed afar in wasiirka amniga gurigiisa kaamirada ku xirneed la tirtiray taasina muujinayso in si bareer ah loo baabi'iyey cadaymihii dilka wixii maanta ka dambeeya beeshu waxa ay kula xisaabtamaysaa sharciga sharcigana la tiigsanaysaa wasiirka amniga oo ilaaladiisu dilka geystay hubkiisana lagu fuliyey kuna guul daraystay in uu muddo lix bilood ah cadaaladda hor keeno ciddii ka dambaysay dowladda federaalka ayaa gudaheeda si kasa iyo si kamaaba isu disha laakiinse waxaa yar in wax laga qabto kuwii waxyeelada geystay maamulka hargeysa ayaa waxa uu jowrfal amase dulmi kula kacay dad masaakiin ah oo ku dhaqan magaaladaasi kuwaas oo laga dumiyey xarumahoodii ganacsiga iyada oo coronavirus lagu marmarsiyoonayo dadkan ayaa waxaa laga dumiyey meherado ay ganacsi yaryar ku lahaayeen haweenaya caruur agoon ah ku haysata magaalada hargeysa islamarkaasina maqaaxi yar oo sambuus iyo shah lagu sameeya caruurteeda ka biili jirtay ayaa waxa ay sheegaysaa in dhibaatooyin xoogle loo geestay sheegagaan ku shaqaysanayna waa kuwa waraabihii waxaan kudhisaan wejiga munantada qaaliga hayde aanu wadna waa kuwa balaasadaheed waa wada kuwa halka waxaan kudhi wadhan dee waxaba nagaga daran maxaan kudhi adduuminta wax sheeg la'aanta aan waxaan kudhi waxbana loo sheeginonu war la'aan hanu meel shibixnoonu ka maqannahay waxaan kudhi albaabada laysuuka ayaa dhuftay nagoon dee waxba waru haynin baa saakan guri waa la dumiyeeyo waa la isku celiyey deetana dee maxaan ku dhahdaa meherad shaqaysana may hayn meheradda isugu soo raar may hayn meherad marka horeba maxaan ku dhahdaaye caafimaad darrida saxuma keenaysa may hayn meheraddaa waxay ahayd in maxaan ku dhahdaaye jaamacaddaa u furanayno saacaha yaree carruurta lagu sameeyo wallaahi waxaan ku dhihi horta meel kaloon rara maba hayo awoodaan ku rarna maba dhihi soomaad garan intaasoo waxaan kudhi muddo labiyo toban sannadooda koob iyo toban sannadoodaan waxaan kudhi carreero agoona ku quudinayo waxaan kudhi klinigaan shaaxiyo sidaan waajibkaa yar aan uga soo saaraya masaariiftooda ayay ahayd soomaad garan marka intaa maanta igu dhacdayba awoodka maalin afar iyo tobankaa shabo waxaan ku dheey albaabadu way xidhnaayeenoo halkaas maan yoomiyaa kala soo bixi jiray hawar afar iyo tobankaa shabo aqalkayga maan iskaga xoroobnan iska aaminsanay dowlad kama shaqayno meheradka mushaarka ma qaadanno dibad waxbana loogama soo dirayn waxaan ku shaqo kala ma hayno intayadaa yarn ban waxaan ku dheey yoomka iyadoo noo daboolan haddana waxaan ku dheey nolosheeda ku tiirsanay yaa marka intaasna way ku tirsan nolosheeda intiina dee annagoo waxaan ku dheey xidhnayba waa iskaba xidhan tahay dee waanu isdowlanayno marka wakhtigu uu maxaan amba la fasaxo amba isbedelo dee intiinuunba intag intaana iska samroo dee nolosha ilaahay bay idin hayaan lahay dee intina waa tan waxaan ku dheey na looga sii badiyeyba hawsheedii
maamulka hargeysa oo wata qalab kala duwan ayaa waxa uu dumiyey xarumo dhowr ah waxaana dadku ay aad uga cabanayaan dhibaatadaasi loo geystay waxaa sii kordhaysa dhimashada uu sababay cudurka corona oo caalamka kusii faafaya shalay oo keliya waddanka ingiriiska cudurka corona waxaa ugu dhintay lix boqol siddeetan iyo afar ruux faransiiskana shan boqol siddeetan iyo siddeed halka dalka sbainna ay ku dhinteen sagaal boqol soddon iyo labo cudurka corona oo aad u sii faafaya ayaa waxa uu argagax ku riday dowladaha reer galbeedka iyo kuwa kale ee shisheeya badankooda waxaana hakaday dhaqdhaqaaqii iyo isu socodkii magaalooyinka haddii ay ahaan lahayd gaadiidka cirka iyo weliba kandhulka bulshadana waxaa lagu qufulay guryahooda iyada oo loo sheegay qofkii soo baxay inuu dembiile yahay warkii oo dhegeystayaal idinkala socaateen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan saaka waa inaga inta